Howlwadeenno ka socda wasaaradaha Jubbaland, Hay'adda Baarakacayaasha iyo Qaxootiga, isla markaana ay garwadeen ka ahayd Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jubbaland ayaa kormeer ku tegay deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo. Kormeerka wafdiga ah ayaa daadanaa u kuurgelidda adeegyada ay bulshadu u baahan tahay maadaama deegaanada lug dhow iyo sidoo kaleeto buulo bartire laga hirgeliyay barnaamijka Xalka Waara. Ugu horeyn, Guddoomiyaha Deegaanka Buulo Bartire Isaaq Cali Hilowle ayaa ka warbixiyay baahiyaha guud ee ka jira deegaankaasi.
isaaq cabdulle hilow gudoomiyaha guud ee deegaanka buulo bartire ee waxaa nala jooga maanta wafdi ka socda dowladda jubbaland wasaaradaheeda kala duwan iyo degmada kismaayo oo wafdigaas hogaaminaysa wasaaradda qorsheynta waxaa maanta halkan loo joogaa guryihii xalka waare ee luglow guryaha marxalado badan ay soo mareen markii hore waxay ahayd dhul iska binaan oo meel binaanne guryaha laga dhisay guryihii dad baa la soo dejiyey qaybo kale oo ay weli la soo deginna waa jirtaa kolba uun xaaladahooda wax ka dhiman yihiin waxaan marka soo dhaweynaynaa wafdigaa noo imaaday maanta waxaan leenahay dee waa maalintii ugu fiicneed oo dowladda wasaaradaheediio dhan iyo degmadii kismaayo isla socotay noo imaadaan waxaa waye maalinta ugu horreysay waaye Eh, qayb qayb waa noogu kala imaadeen laakiin iyadoo kulunsan ay noo imaadaan waa maalinta ugu horreysay waaye marka waana soo dhaweynay insha allahu tacaala waana la shaqaynaynaa waxaan leenahay soo dhowaada wixii un wada hadal ahay iyo mm, eh, marxaladaha halkan yaalena si guudan ugu warbixinay hore oo iyaga ugu warbixinay meeshan waxaa ka jira baahiyaad fara badanaa ka jira oo dadkii halkan la soo deji ka dhiman sida maxay ahayd biyahoo kale waa dadkii waa iska qaxootiyoo biyaha macnaha biyo ku filan waa yaalaan laakiin wakhtigaa ku yar adag oo dadka dhaqaale ma haystaan shaqana ma hayaan ma agoodaan biyihii inay mar walbaba gataan waxaa jira wadala-aan fara badanaa jirta wadooyinka waa la eh, master blamkoodii waa la hagaajiyey laakiin inaan la bixiyo jaay lagu shubay rabaan dhulka iska adableh oo roob iyo waxbaa soo dharowo roobasha haddii la gaara dee isu socodka dadka xumaanaya waxaa kaloo jira waxay u badan tahay magaalada mugdi bay u badan tahay oo leerkaa ku yar oo in leerashaa la helo waa loo baahan yahay waxaa kalena si fadhi aan ugu wada hadalnay nimankaan oo rabood ahana u siiyey insha allahu tacaala marka waxaan leeyahay soo dhowaada Dhanka kale, Abaadir Axmed Cali, madaxa mashruuca Xalka Waara ah, ayaa dhankiisa ka hadlay kormeerka ay ku tegeen deegaanada waqooyiga Kismaayo iyo waxa uu salka ku hayo Eh, waxaan u mahad celinaynaa eh, sida wanaagsan oo gacmaha furan ah uu noo soo dhoweeyey gudoomiyaha eh, luqlow eh, eh, mashruuca xalka waara eh, gudoomiyaha ka ah En, waxaan ka koobannahay eh, wafdi fara badan oo aada isku dhex yaallo kana kooban eh, wasaarado badan eh, eh, la xiriiro mashruuca xalka waara Eh, waxaa la yidhi ka ah mashruuca xalka waara wasaaradda qorsheynta Eh, waxaa maanta marka wafdiga en, kuwa helinaya wasaaradda qorsheynta wasaarado fara badan ay ka mid tahay wasaaradda een, waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka een, wasaarad jugri oo ah een, hay-adda qaxootiga iyo wasaarado kale fara badan oon hadda aan koobi karin ilaa toban wasaarad baan ku soconnaa ujeeddada aan u soconnay eh, maanta waxay ahayd een, booqasho aan soo booqannay eh, saitkii loogu talagalay in la dejiyo xalka waara Een, booqashadeena een, waxay ku saleysneed een, in aan een, maanta aan ogaano de- een, xaalkaas u socdo